gobollada shabeellooyinka iyo hiiraan ayaa ka mid ah gobollada kaydka u ahaa soomaaliya marka ay abaaruhu ku dhuftaan gobolladan ayaana webiyada marin ee dalka balse hadda waxaa saameeyey abaaraha ka jira soomaaliya sababta ugu weyn ayaa lagu sheegay in biyihii webiga shabeelle uu guray beeraleyda ayaa hadda wada diyaargarowga xilliga guga hase yeeshee waxaa jirta cabsi ay ka qabaan fatahaad uu sameeyo webiga oo la filayo inuu biyo keeno bisha soo socota ee abriil warbixintan waxaa nooga diyaariyay arrintaasi nuur xasan nuur kadib markii labadii fasal ee xilliga tacabka ee sanadka lasoo dhaafay ay si xun u waxyeeleeyeen fatahaado iyo abaaro isu dhaafay ayay hadda beeraleyda gobollada shabeellooyinka iyo hiiraan isu diyaarinayaan xilliga guga oo fooda ku soo haya sacuud xaaji cabdulla caqiil oo ka mid ah beeraleyda tuulada raqayle cumar guudle ee duleedka koofureed ee magaalada jowhar ayaa v o e da uga waramay sida ay beeraleydu u diyaargaroobeen laga bilaabo bayxaaw oo loo geeyo xawaadley waxaa lagu tala jiraa diyaargarow maadaama oo fasalkii maanta xoogaa uu iska ahay galabgalab uu ahay kuleelo badanna ay iska jireen dadkana xoogaa uu iska dabareeriyiin nin kastaba kolley un wuxuu sameynaa un wixii uun tababtiisa ayu inuu ku dadaalo uu jeclow ilaahay ku toogo marka roobna waa sugaynaa webigana waa sugaynaa hadduu ilaahay yidhaa dalagyada ay soo saaraan beeraleyda jowhar ayaa waxaa ka mid ah bariiska oo ay magaalada caan ku tahay balse hoos u dhac weyn ayaa ku yimi tacabka bariiska ee sanadkan sida ay ii sheegeen qaar ka mid ah beeraleyda dadka tacbado bariiska waxaa ka mid ah muuse absuga daahir oo ka mid ah waxgaradka tuulada banaaney oo ka mid ah tuulooyinka ku yaala nawaaxiga magaalada jowhar walaalahay fasalkaan warka biila-aanaa ka jirta maanta bariis micnaha waa la awoodi waayey qaarkii yaalna matoor karash badanaa ka galay waayo maxay dhahday biyihiiaa hoos u dhacay matoor waaye iyo kanaaladiioo qodmeen adiga saasay noqotay webiga shabeelle ayaa guray laba jeer sanadkii hore iyo sanadkan waxay ahayd markii ugu horreysay oo uu sidaa noqdo muddo ka badan soddon sano hadda waxaa lagu wadaa in uu webiga biyo keeno dhammaadka bishan marj ama bilowga bisha abriil sida uu ii sheegay axmed maxamed xasan oo ah khabiir ku takhasusay webiga shabeelle imikana ah la taliyo madax bannaan oo dhinaca biyaha ah waa waa mahadsantahay webiga waxaa la rajeynayaa inuu yimaado sida caadiyan oo lagu yaqaano dhammaadka bishan march in webigu yimaado laakiin biyihiisa ay badnayn laakiin markii la gaaro bisha abriil bilowgeeda ilaa bartamaheeda webigu inuu sidii caadiyan uu kusoo noqon doono ayaa la rajeynayaa wixii ka dambeeya abriilna sidii caadigeed oo la garan jirin waxaa bilaaban doonaa webiga inuu fataho ama fatahaadada ay dhacaan fatahaadaha ayaa noqday kuwo soo noqnoqday dhowrkii sano ee lasoo dhaafay beeraleyda ayaana hadda ka walaacsan halista fatahaadaha sacuud xaaji cabdulla caqiil oo ka mid ah beeraleyda iyo waxgaradka tuulada raqayle ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa qaba in ay lagama maarmaan tahay in la sameeyo ka hortag ka hor inta aysan biyaha imaan waxay sibahaadda ku fiican tahay ka hortag maalin ka dabatag waxuma anfacayo hay-adahaas nafalka wax waa qabtaan laakiin waxay sameeyaan ka dabatag ka dabatagna waxa waaye waa wax dhacay oo markaas wax baabi'iyey dalag baabi'iyey nin maskiin wuxuu falfaliyo dhan oy go-aan marka waxaa aada ugu fiican markan fatahaadaha aada ugu nucnucsado in xiliyada saan oo kale in baldoosar la helo hay-adaha samafalka iyo maamulka hirshabeelle hadda kolley hirshabeelle inuu culayska saaro maadaama mas-uuliyadda ay qaadeen ayaga aynu u dhiibanin sanadkii hore fatahaado uu webiga shabeelle ka sameeyey gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa waxa ay sababeen barakac iyo baaba-a dalagyo ku yaalay dhulbeereed baaxad weyn haddaba sidee arrintan ugu diyaargaroobay maamulka gobolka shabeellaha dhexe waa kan guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee magaalada jowhar xasan barrow bocor dhibaato fara badan ayuu webigan gobolka shabeellada dhexe ayuu u geystaa beeralaydeeda iyo degaamadeeda ayuu u geystaa kadib markaan aragnay dhibaatooyinkaas iyo culayska weyn beeralayda ka soo wajaha markii uu webiga biyo keeno annagu waxaan u diyaarinay bal awood dhaqaale oo baaxaddaas leh oo wax looga qabto mashruucii biyo xireenka jowhar ma hayno laakiin annagu waxaan diyaarinay bal in aan webiga meelaha uu ka jilicsan yahay ciid ka saarno si uusan fatahaad baaxad leh uusan u geysanin guddoomiyaha magaalada beledweyne maxamed axmed ibraahim farcadde ayaa isna ii sheegay inay sameeyeen diyaargarow
maamulkayna horta fatahaada biyaha haddaa yimaadiin biyahaas maogtahay biyo aas ilaahay wata waayo oo awood aas ilaahay wata celcelin karta ma jirto balweyne maalin kasta markay yimaadiin maxaan ku idhahdaa biyo badan wa- way galaan oo waa god marka laakiin waxay la celin kara meelo oo maaragtay oo la faydiyaa jiro oo biyaha loo diyaar gariyo la duweliy meel la xiran waa jiraan oo biyaha ay kasoo dacaan oo la xiran waa jirtaa marka waxyaalo badan oo laga qabto waa jiraan marka laakiin awood ilaahay cid dhicin karta ma laha biyaha maray ay xawligooda aada u sarreeya oo meesha rabaan ay tegi karaan ma garat in kasta oo ay abaar ka jirto soomaaliya haddana xilliga roobka ee guga ayaa la filayaa muddo afar toddobaad gudahood ah isla wakhtigaasna waxaa rajo weyn laga qabaa inay biyo keenaan webiyada jubbi iyo shabeelle oo ah labada webi ee mara soomaaliya aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga nuur xasan nuur oo warbixintan inooga diyaariyey diyaargarowga fataxaadda webiga shabeelle